waan dhowahay asalaamu calaykum waa shirka aanu nimi waxa weeye sanduuqa lacagta ee adduunka iyo iyo world bank ama banka adduunka ayaa waxay leeyihiin laba shir sanadkii labadaa shir mid waa imika midna waa octoobar iyo meel haweeye marka shirkoodii spring spring meetingska la ydhaha baan kasoo qayb galnay dee waa shir adduunka o dhan iskugu yimaado oo qolo waliba waxay tabanayso ay kala hadasho waxaad ogtahay sanduuqa caalamka adduunka iyo iyo world banka inay xukumaan dhaqaalaha adduunka hore u maraya iyagaa xukuma iyagaa maalgeliya iyagaa fasaxa iyagaa sheega wadan waliba halka uu marayo iyagu waxay yidhahdaan baana adduunka ku socda marka qofkii doonaya inuu access u yeesho ama uu ka qayb galo in lacago badan la siiyo waa inay iyagu fasaxaan labadooda wada jira waa inay fasaxaan marka waxaad arkaysaa dadka adduunka ku nool oo dhan laba boqol oo wadan ayaa halkan isugu yimaada laba jeer iyagaa inta badan lala hadlayaa waxaa kaloo lala hadlayaa kuwa kale imanaya ee wadanada kale lala hadlayaa markaa sidaa daraadeed baanu nima uga soo qayb galay soomaaliya maxaad kala hadasheen ma jiraan wax si gaara adinku dowlad ahaan aada ugu soo bandhigteen ama iyaguba idinkugu soo bandhigeen waxaa aada iyo aada iyo aada loo xiiseynaya waxa weeye dowladda cusub ee soomaaliya iyo halka ay waxwado ayaa adduunku xiiseynaya waxyaalo fara badan oo soomaaliya ka socda baa jira dowlad cusub iyo ajendaheeda la doonayaa marka waxyaalahaasaan ayaan kala hadalay waxaa ugu weyne aada iyo aada loo danaynaya waxaa ka mid a maxaa ka qabanaysaan arinta security-ga amniga wadanka ammaanka maxaad ka qabanaysaan maxaan idinkala qabanaa dakhligiina maxaad ka qabanaysaan maxaan idinkala qabanaa halkeed wax marinaysaan lacagihii dibadaha laga soo dirayey dadka soomaaliyeed soo dirayeen casho muxuu ahaa remitanska la yidhaahdo xawaaladuhu soo dirayeen ama bananka lagu soo dirayey dhibaato ka taagan maxaan ka qaban karnaa maxaan iskala qaban karnaa waxyaalo fara badan baa jira shaqaalihiinu halkuu marayaa warqadii i m f ka aad la seexateen waxyaalihii ku jiray geedi socodka ahaa xaggeed marinaysaan sida waxyaalahaas ayaan kala hadlaynaa lacago fara badan baa laydinku leeyahay habka wax layskaga daayo ama ama loo falanqeeyaana wadaa loo maraa wadada cagta waa saarteen beri hore laakiin halkii ma soo dhaafaysaane maxaa maxaa idin malaa waxaasoo dhan baa maxaa idin qorshaysan halka cagta ka qabto shuruudo baa jira sida hadalkaaga hadda aan ka dhadhansanayo oo lacagtaas la cafinayo marka ay dowladda soomaaliya la timaado laga cafinayo ama qayb ahaanba laga cafinayo shuruudahaasi maxay yihiin halka aada soo dhaafilaad yihiin oo idin sheegtay he-aduna waa maxay waa halkii horta waxaan kuu sheegay waxaa weeye adduunyada dalalka hore u maraya lacagaha ugu waaweyn ee dal lagu dhiso waxa weeye lacagaha laga helo labadaa baan gaar ahaana world banka iyo african development bank iyo islamic development bank baanankaa waaweyn lacagaha laga helo ayaa dal lagu dhisaa laakiin intaanaad lacagaha inta badanna waxa weeyaan dalalku halba levelkoodu inkamkoodu halku gaadhsan yahay ayay ku xidhan tahay inay deyn noqoto iyo inay deeq noqoto wadanada halkeenaasoo kale maraya waxa kaloo dhan haddaad soo dhammayso waxay noqonaysaa deeq bay noqonaysaa yani deeqdan ka hadlaynaa waa intaasoo boqol oo milyan weeyaan waxaan ka hadlanoo deeqa marka wadanada intooda badani waxay hore ugu marayaan ee dhismahooda ku samaynayaan ee irrigation ku samaynayaan beeraha ku samaynayaan ee biyaha ku xidhayaan ee biyo xidhana ku samaynayaan ee waddooyinka waaweyn ku samaynayaan deeqdaasoo kale laakiin deeqdaas si aad u gaadho waxyaalo fara badan fara badan waa inaad samaysa waxaana u badani waxaa weeye inaad waxaa la yidhaha dowlad wanaagga ya inaad inaad hagaajiso inaad accountkaagu transparent yahay in lacagahan la ysdaba marinayo la joojiyo in wax waliba si cad oo la isku ogyahay u socdo ayaa ayaa ayaa loo baahan yahay waxyaalahaasi wado loo maray markaa leedahay haddii la doonayo imika waxa laynoo yahay shan bilyan iyo bar baa laynagu leeyahay shan bilyan iyo bar baa laynagu leeyahay oo dollar shilin maaha dollar ayaa laynagu leeyahay oo dee laynagu laynagu yeeshay beryo hore laynagu yeeshay now cid isweydiinaysa wareedhe shan bilyan iyo bar maxaan ku fallay cid odhanaysaa ma jirto waa lagaa adagaya markaad halkaasoo kala marayso waxaanan doonaynaa un shan bilyan iyo toban bilyan midda doontaa noqotee ma bixi kara inay naga dhaafo okay ha lagaa dhaafee waddadaas soo maro inta badan in ay tahay dowlad wanaag inta badan in ay tahay dowlad wanaag iyo inaad waxa dalkaa ka soo baxa ku noolaato waxyaalaha yareer aad finance garayn karta adigu inaad shaqaalahaaga finance garayn karto inaad iswaafajin karto waxaa dalkaa kasoo baxaya dakhliga kusoo geliya iyo waxaa kaa baxaya inaad isleekayn karto in wax waliba leeyahay dabasocod la daba socon karo goormaa laga yaabaa marka heerka hadda aad ka sheekaynayso inay gaadho dowladda soomaaliya waan bilownay waa la bilaabay horaa loo bilaabay waxyaala fara badan oo aan samaynay baa jira waxaan u malaynaynaa iminka mid baan soo dhammaynay waddo loogu talagalay in meel lagu soo gaadho ayaa iminka dhammaad ku dhow dhammaad bay ku dhowdahay intii ugu dambaysay maalin dhoweed ayaa ayaa samaynay waxa weeye inaad matala lacag hala bixinayo kale shaqaalaha in la wada siiyo dadka ya oo aanay lacagii kugu hadhin intaad dadka shaqaalahaaga inaad lacagta siiso inaad lacagtaasi inaad siisay in kale la ogaan karo haddaad qofka intaad xafiiskaaga u yeedhaad lacag u tirisa lama ogaan karayo waa siiyun baad odhan laakiin qof walba account loo furo ya qof walba in account loo furo in qof walo wuu shaqeeya aad tidhiba shaqeeyo oo la ogaan kara inuu shaqeeyo ya in ciidankaagu intaad sheegaysa u yahay